jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika ayaa magaalada muqdisho deeq raashiina ugu qaybisay in ka badan shan boqol oo qoys oo danyar ah deeqdan ayaa ka koobneyd bur bariis saliid sonkor iyo timir gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika maxamed cumar talyaani ayaa ka warbixiyay deeqdan brogramkan waxaa ugu talagalnay haddaan nahay jaaliyadda soomaaliya koonfur afrika somalia community board inaan ku afurino ama iftaar aan ugu talagalnay dadka soomaalida ee aan isleenahay iftaarka ma qayb qaadan karaan waa markii labaad ee aan samaynay barnaamijka noocaan oo kale maanta waxaan bixinaynaa qoysaska ilaa shan boqol oo qoys raashin ayaan diyaarinay sidaa arkaysaanba oo kuyuga loogu jiro hadduu alle idmo waxaana dhiman wejigii saddexaad hadduu alle idmo insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno guud ahaan howlwadanada somaali community board qaar ka mid ah qoyskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey allah ayaa u mahadinaynaa marka koowaad waxaa kale u mahadnaqaynaa raggii ka shaqeeyey in muslimiintan xilliga ramadaanka lagu jiro oo duruufo badan ay haystaan laga farxiyo howlwadanada somaali community board iyo guud ahaan intijaaliyadda ka qayb qaadatay barnaamijkan quruxda badan ilahina waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro deeqdan ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danyarta ee ku nool magaalada muqdisho taasi oo ka qayb qaadan doonto afurinta iyo suxuurta